wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane cabdiwaaxid cabdiqaadir cabdiraxmaan oo caawa ka hadlay kulan uu la yeeshay ehelada marxuumka oo ay ka mid tahay xaaskiisii oo ka timid dalka dibaddiisa madax dhaqameedka iyo waxgarad kale ayaa wasiir ku-xigeenku waxa uu sheegay in xukuumaddu ay oofin doonto dardaarankii marxuumku bixiyey ee uu ku sheegay in lagu aaso magaalada berbera oo ah bagcad noloshiisa qayb ka mid a uu ku soo qaatay ina lilahi wainaa ilayhi raajicuun marka hore waxaan tacsi u diranaa ehelkii qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda af soomaaliga ku hadasha gaar ahaan reer somalilan uu ka baxay marxuum maxamed salaawaan tubeec ilaahay isagana waxaan uga baryaynaa inuu u dembi dhaafo jannadiisiina ka waraabiyo intaa kadib a waxaan halkan u joognaa inaynu ku dhawaaqno xukuumad ahaan in meydka marxuumka xukuumaddu ay go-aansatay in lagu aaso magaaladii ku dhashay ee berbera iyadoo la raacayo marka dhalashada laga tago dardaarankiisii oo ku dardaarmay in magaaladii ku dhashay lagu aaso kadibna ay go-aansadeen ehelkii iyo qaraabadiiiyo qoyskii uu ka tegey ay cawal halkan laga fadhiyaan xaaskiisii khadiijo ismaaciil caruuruhii awowga u ahaa salaadiintii iyo boqoradii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii beesha markaynu intaasoo dhan qiimaynay dardaarankiisii iyo go-aanka ehelka iyo qoyskii qaraabadu ay gaadheen xukuumadduna way la waafaqday sidaa daraaddeed waxaan ku dhawaaqanaa in haddii alla yidhaahdo xukuumaddu ay go-aansatay in madaxka marxuumka somalilan la keeno dalkiisiina lagu aaso madaxweyne ku-xigeenkuna oo madaxweynehi maadaama safari nagaga maqan yahay berrinta uu soo saari doono haddii alla idmo guddi heer qarana oo isugu jira xubno golaha wasiirada orska qoyska ehelka iyo qaraabada abwaaniinta reer somalilan magaaladu ku dardaarmay berbera maamulka reer saaxil ama degmadaha ahaatee ama gobolka ahaatee guddi isku jira ayuu madaxweyne ku-xigeenkuna haddii alla idmo soo saari doonaa guddigaas ayaana berri wixii laga bilaabo la wareegi doonta diyaargaraynta iyo qabanqaabada aaska marxuumka marka annagana runtii sharaf bay noo tahay inaynu ka wasaaradda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo hidaha dhaqanka iyo warfaafinta aan annana ku dhawaaqno aad iyo aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bismi illahi raxmaan raxiim inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun halka waxaan doonayaa inaan tacsi uga diro qoyskii iyo qaraabadii iyo caruurtiisii eheladii uu ka tegey maxamed saleybaan tubeec uun leeyahay samiriyo iyo ilaahay idinka siiyo isagana naxariistii janno ka waraabiyo waxaa kaloo xaggan ka tacsiyadeynayaa dhammaanba soomaalida af soomaaliga ku hadasha khaas ahaan somalilan iyo fanaaniinta soomaaliyeed meel wala joogaanba waan ka tacsiyadeynayaa waxa kale oon xalkan mahad uga soo jeedinayaa xukuumadda somalilan oo inoo ballan qaatay in meydkaas lagu aasi doono magaalada berbera una saarayso guddi heer qarana oo moogta qabanqaabada britolana uu digreeto kusoo saari doono madaxweyne ku-xigeenku aada iyo aad ayaan ugu mahad celinaa xukuumadda somalilan waad ku mahadsantihin baan leenahay isagana ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo taariikhda maxamed saleybaan tubeec dee weji ayaa ka hadlay siwaana intaa weji ku dhameeyey taariikhdiis caawa xaggan lama koobi karo dad badanna way joogaan laakiin waxaa le ilaahay naxariistii jarmaha ka waraabiyo isaga iyo qoyskiisa
marxuum maxamed saleebaan tubeec oo ku geeriyooday dalka jarmalka dhammaateen haddaynu nahay shicibka somalilan innagu inaga wada baxay waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ilaahay janatulfirdowsana uu ku hooyo wuxuu ahaa addoon aan ciidda waxyeelin bini'aadmigoo dhammi ka nabad galo abkiisa iyo gacantiisaba sida ilaahay faray laga nabad galo oo aan cid wax u geysan isaga in wax loo geysta mooye maxamed waxa uu ahaa fannaan inta af soomaaliga ku hadasha ay wada jeclayd oo qiimo weyn ku leh wuu inaga wada baxay mar labaad baan ileeyahay ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo waxaana hadda halkan aanu isugu nimi xuskiisa iyo ka hadalkiisaba bahdiisa iyo dadkii ugu sokeeyey iyo odayaashiisii way ka mid yihiin boqor axmed iimaan suldaan iid cabdilaahi suldaan nadiif sayd jibriil jiif caaqil mahad cayaanlee la taliyaha madaxweynaha dalka jumhuuriyadda somalilan barka jaamac xasan guddiga xuquuqal insaanka xubin ka mida liibaan ismaaciil maxamed guddoomiye mubaarak cabdi xasan rashiid cabdi xoosh guddiga cadaaladda xubin ka mida foosi maxamed iyo qoyska marxuumka oo iyagu qoyska lafahanteedaa oo ay horrayso afadiisii marwadii carruurta u dhashay khadiijo ismaaciil sheekh cabdiraxmaan iyo sahraan maxamed maxamed oo carruurtiisa inanka u weyn mustafa xaaska u dhaxaaya carruurta u dhashaya iyo cabdiraxmaan cabdilaahi oo ka mida ubadkiisa oo inantiisu iyana ay u dhaxday iyaga ayaa iyana inala fadhiya oo marka hore aynu leenahay sabri iyo iimaan ilahay ka siiya uu inaga wada baxay habarka inama wada deeqeen waxaynu soo qaadan doonaa qaar ka mid a odayaashaasi oo halkan ka jeedinaya ujeeddada laga hadlayaana waxay tahay in marxuumka lagu aaso somalilan waa kan boqor axmed iimaan oo u horeeya oo arrintaa ka hadlaya بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ee marka hore waxaan doonayaa inaan halkan tacsi uga diro qoyskii iyo ubadkiisii iyo ee, ehladiisii uun idhaahdo ilaahay samir iyo iimaan saadiqa ha idinka siiyo isagana naxariistii janno eebba ha ka waraabiyo maxamed saleebaan sida uu sheegay ee, maxamed weji wuxuu ahaa addoon ku sifaysan ee, sifaha muuminiinta oo cid allaale cid wax ugeysan jiray aan jirin ee, fanka somalilan iyo go- gobonimadii aynu qaadanay ee, lixdankiina kaalin weyn ka soo qaatay maxamed saleebaan Ee, intaa waxay raacdaa maxamed saleebaan waxa uu ku dhashay dalka somalilan somalilanna wax badan ayaa markii gobonimada la doonayay uu ka soo qabtay idaacaddan aan maanta fadhino aynu ka hadlinana waxa uu ka mid ahaa fanaaniintii ugu horeeyey ee aasaasay ee ka hadli jiray ama ka heesi jiray maxamed saleebaan ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo waxaanan soo jeedinna oonu leenahay maadaama ay ehelkiisii iyo ooridiisii iyo ubadkiisii ay somalilan degan yihiin isaguna uu ahaa muwaadin somalilan u dhashay in somalilan siduu ku dardaarmay berbera eh, in lagu aaso in arrintaas berbere lagu aaso aynu ku soo dhoweyno si so- eh, xukuumadduna ay ku ballan qaaday in eh, wax allaaliya wixii maogta dikreeto ay u magacaabi doonto guddi eh, heer qarana oo soo dhoweeya oo hawshiisa gala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kaasi waxa uu ahaa boqor axmed iimaan waa badihiin odayaashii markaadaan leenahay marxuumka ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye waa waajib saaran qaranka dalka jamhuuriyadda somaliland inay marxuumkan heer weliba heerka u sarreeya ee lagu aaso qofka muwaadinka ah lagu aaso ummadda jamhuuriyadda somalilan oo dhan baa u wada diyaara aaskiisa xukuumad ilaa dadweyne haddana waxaa arrintaa ka hadlaya suldaan ciid cabdilaahi oo isna ereygiisa ka odhanaya
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون halkan caawa waxaan u fadhinaa tacsidii maxamed saleebaan tubaac oon uga tacsiyeynayno awlaadiisii iyo caruurtiisii iyo ooridiisa oon leenahay samiriyo imaan saadiqa ilaahay hayd ka siiyo wuxuu ahaa sidaa horeba loo wada qori loo wada sheegay nin nadiifa oo wanaagsan oo muwaadino dalka somalilan u dhashay waxaanu ku dardaarmay in lagu aaso magaalada berbera waxaanu leenahay oon dowladda iyo cid walbana leenahay in si sida loo aaso madaxda iyo ummadda waayo madax madax buu annaga noo ahaa wuxuu ahaa nin mas-uula qaaliya nin nagu fudud mu ahayn in aas qaran oo kii loo dhigi jiray abwaaniinta iyo fanaaniinta loo dhigo jamhuuriyadda somalilandna way ballan qaaday xukuumaddu inay arrinkaa fuliso oo ay aas qaran u samayso wax allo wixii ku baxayana ay kafaalo qaadato inaa lillahi wa inaahu raajicuun
mar kalaanu leenay ka daali mayna ilaahay naxariis jannaha ka waraabiya marxuumka uu inaga wada baxay ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo maxamed saleemaan tubeec waxa uu ahaa fanaan reer somalilan muwaadin u dhashay dalka tuwadii ku dhashay waa tan laalish mid meel kale lagu aasi karo ma aha qarankuna waa u diyaar haddana waxaa arrintaa ka hadlaya isna oo halkan taagan suldaan nadiif sheekh jibriil oo ereygiisa odhanaya
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا إلهي وإنا إليه راجعون آه، محمد سليمان تدوري شرملتا oo ahaa fanaantii qaranta ee somalilan laalisna ku dhashay horta marta u horeysa waxaan u taxsiyeeya ooridiisii iyo ubadkiisii raastiisii meelay joodaanba waxaan leeyahay taxsidaa ida dodooma taxsid dabadeed waxa weeyaan wuxuu ahaa maxamed saleymaan nin aan cidna waxba yeelin dudob lahayn ee yacni waxa weeyaan s- yacni waxa weeyaan nin ilaah buu ahaa ee laalish buu tu dhashay berberuu tu soo turay wuu tu dardaarmay markuu tu dardaarmay berbere allaydu aasa buu yihi waxaanu leenahay dowladda somalilan si wanaagsan bay ayay yeeshay aas qaran baanu samaynaynaa bay idhaheen duddi baanu qabanaynaa u xilsaaraynaa diirratada madaxweynahana waa waa lagu aasiyaa waxaanu leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت نف ولبا واتي مال لقبته إلهي سن حفظه هي نوغ قبت خاتم إلهي نوغ هاجي وحاتنا كسر دوينيا وإسنا إلغي سيكيدين يا تشيف عاقل ما هذا يعني وأنا كان سواري تكاضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر الله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون أن ونقوض حكم لنا هاي وني ولبا مر ayuu dhimanayaa horta anigoo ka soo jeeda qoyska maxamed saleebaan uu ka dhashay waxaan tacsi gaara usii dirayaa hooye khadiija iyo ilmaadaraday caruurtii uu ka tegay maxamed saleebaan qoys ahaan ayaan usii dirayaa tacsi intii annagana soo tacsiyeedaysayna waan ku mahadinayaa sida wanaagsan ee dowladda somalilan ay damacday in ay uga qayb qaadato soo dhoweynta jusaska jusada maxamed salaabaan oo ay doonayso inay uga qayb qaadatana ay ugu diyaar garoodayna waan ku mahadinayaa maxamed salaabaan wuxuu ku dhashay magaalada laaleys ee ka tirsan gobolka saaxil degmada berbera halkaas oo uu ku barbaaray maxamed salaabaan waana nin u dhashay somalilan dara isaga oo fanka somalilan raggii bilaabayna ahaa idaacaddan iminka aan ka hadlayo ee radio hargeysana raggii bilaabay uu ka mid ahaa maxamed saleeban ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo
weli waxaynu ku guda jirnaa qoyskii marxuumka ah ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye waxaa haddana aan u yeerayaa mid ka mida ubadkiisa waa cabdiraxmaan cabdilaahi cabdi oo ay u dhaxday hablaha maxamed saleebaan mid ka mid ah waa kan isagoo marka hore haddana waxaa isagana aan u yeeraya inagu weli ku guda jira uducayntii iyo allabariga aynu u wadnay marxuumkii maxamed salebaan tube mid ka mida ubadkiisa cabdilaahi cabdiraxmaan cabdilaahi cabdi oo ay u dhaxday ayaan maxamed salebaan oo ka mid ah ubadka marxuumka waa kan cabdiraxmaan cabdilaahi cabdi oo isna ereygiisa halkan kale
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعين halka waxaan ka dirayaa tacsi tiiraayo leh oon u dirayo inta ku hadasha afka soomaaliga khaasatan halkuu ka dhintay maxamed saleymaan oo ah somalilan waxaanan leeyahay waxaanan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajiciin waxaan kaloo tacsi u dirayaa anigoo qoyska ka mid ah reer maxamed saleymaan tubeec oo dhan khaasatan oordeyda qaaliga ah ayaan maxamed saleymaan tubeec oon leeyahay samriya imaan samriya imaan waana la wada dhimanayaa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajiciin
waa taayana haddana waxaa iyanaa weli aynu ku guda jiraa qoyskii marxuumka maxamed suleymaan tubeec waa sahraa maxamed maxamed oo ka mida ubadkiisa ahna afada ubadka u dhashay inankiisa waa mustafe maxamed salebaane waana tan iyadoo inla qaybsanaysa iyana tiiraayada iyo murugada idilkan bayna wada haysaa inagoo u wada ducaynayna marxuumka
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد حقا وحقا حقا وحقا سارة محمد محمد غيرida xaqa ah ee nawada heshay ee nagu dhacday ayaan ka tacseenayaa sagayga qaaliga mustafa maxamed saleemaan iyo ubadkayga wixii ummadani maxmed afka soomaaliya ku hadashada waxaanu ka codsaynaa dowladda somalilan annaka aabbahay wuxuu u dhashay wadanka berbera fankana wuxuu ka bilaabay magaalada hargeysa waxaan doonaynaa sida loo aaso ummadda isaga la mida si ka fiican in aabbahayna loogu aaso ayaanu ka codsanaya dowladda somalilan
maxamuud maxamed oo ah hooyada caruurta u dhashay wiil ka mid a wiilasha uu dhalay maxamed saleebaan waa mustafe maxamed saleebaane waxaanu leenahay ku caloolsama ku caloolsamuu sahraay wuxuu heli doonaa insha allah marxuumku aaska waa bini aadam la aaso ka u qiimaa badan leh dadkiisa aasi doona haatanna waxaynu iyana ku soo gubnaanadiina barnaamijkan hadda aynu kaga hadlayno marxuumka iyo weliba ducadiisa afadiisii marwadii caruurta u dhashay qadiijo ismaaciil sheekh cabdiraxmaan oo maanta nasiibkeenna inala fadhida waan leenahay sabiri iimaan marka hore ayay qadiijo kusoo dhowo microfoonka
بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka hadlaystay qadiijo ismaaciil sheekh cabdiraxmaan oo ah marwadii marxuumka maxamed saleebaan tubeec caruurta u dhashay ilaahay waxaan uga rajaynayaa saygaygii oo xalaala buu ahaa wax dhibaataana kuma qabin in ilaahay jannadii raxma alle alla ka waraabiyo ta labaad waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda somalilan iyo dhammaan fanaaniinta qaranka ee somalilan iyo soomaaliyaba marka waxaan ka codsanayaa waxaan doonaynaa in lagu aaso aas qaran loo sameeyo oo sidii fanaaniintii hore ama abwaanadii somalilan loo aasay in loo aaso oo naloo sameeyo aas qaran marka laan leeyahay kulli ibnu unhaa wa in taalat salaamatuhu yowman calaa aalati alxajbaa'i maxmuul naf kastoo bini aadmi ah intuu doona ha jire maalin maalmaha ka mid ah waa ka naxash lagaga saara aqalkiisa ilaahay waxaynu uga baryaynaa marxuumka inuu jannada firdowsa ka waraabiyo hadda waxaa ila fadhiyaa wiil ka mida caruurtiisa yaryar oo isna doonaya inuu inala qaybsado tacsida aynu u dirayna awowgii waa kan maxamed mustafe maxamed oo mikrofoonkaba si uu ku gaadha ay yar tahay maxaad odhan lahayd dadka ku dhegaysanaya maxamedow waa maxamed mustafe maxamed saleebaan haya hadal maxaad odhan lahayd tacsi awow maxaad odhan lahayd بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين إلهي أبوك ينحرصه aamiin kaasi waxau ahaa maxamed mustafe maxamed saleebaan oo qur-aanna u akhriyey awowgii isla markaana u duceeyey annana waxaan leenahay aamiin idinkeenba markaalaan idin leeyahay ilaabi mayna waynu xusuusnaan doonaa marxuumka oo dee waxa inoo yaalla kaydkiisii ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo isagay intii kale muslimna geeriyootay isagana ilaahay qabrigiisa ha u nuuriyo hawna qaboojiyo ilaahu ka yeer inta aad jannada geyso waa barnaamijkaanu kaga hadlaynay marxuumkii maxamed suleymaan tubeec oo aanu doonaynay si gaara inaanu ummadda somalilan arrintaa u gaarsiino